muddooyinkan dambe muran baa jiray ku aadan arrimaha badda soomaaliya oo soo ifbaxayay siyaasiyiin badan iyo xubno dowladda ka tirsanna ay markaas sheegayeen in dhibaatadii badda ka taagneed ee muddada dheer soo jiitamaysay weli meesheedii taagan tahay ama waxyaabo kale ay soo cusboonaanayaan warqadna madaxweynuhu waxa u diray qaramada midoobay oo uga hadlaya arrimaha muranka ka dhexeeya kenya iyo soomaaliya ee badda ku saabsan bal arrimaha badda adigu dhankaaga maxaad ku muuqanaya waxaa ii muuqanaya in baarlamaanka soomaaliya laga rabo shaqo badan inay qabtaan hawshaan hadda ka hor iyay ka hadleen hawshaan hadda ka hor iyay hor istaageen kheyr allah sidii aadan madoobe markuu ahaa guddoomiyaha iyo raggii wadaniyiinta ahaa labadi kun iyo sagaalkii way hor istaageen waana diideen arrintii arrintii ka horreysay haddana tiyo kalaa taagan waxaan jeclaan lahaa inay safasax qaadan oo ay arrintaan ka fadhiistaan oo siday u diideen tii horeo kale ay u diidaan maxaa yeelay madaxweynuhii ma masiinin nidaamkii dastuuriga ahaa ma masiinin nidaamka dastuuriga waxa weye haddii la galayo heshiisyo caalami ah waa in golaha wasiiradu ay marto golaha wasiiradu ay ka munaaqashoodaan oo meel dhigaan kadibna la geeyo baarlamaanka baarlamaanku ansixiyo uu baasiyo madaxweynaha markaas ama ha diido ama ha yeero laakiin waxaa moodaa madaxweynihii in uusan marin labadii qaybood hawsha la waday isagu uu diray uuna qirtay inuu hawshaas isaga keligiis qabtay marka in la soo celiyo qaabkii dastuuriga ahaa oo heshiisyada caalami lagu geli jiray baarlamaanku inay ka fadhiistaan ayna diidaan oo yidhaahdaan qaabkii usoo marin sharciga ahaa marka dib ha loogu noqo golaha wasiirada annagana haloo soo marsiiyo marka shaqo culus yaa u taalla waxaan rajeynayaa sidii markii hore ay u hor istaageen inay u hor istaagaan tan arrintaan naftigeeda